بسم الله الرحمن الرحيم مقرأة كده على اثنين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد الحديث الصحيح قال النظيم رحمه الله تعالى أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله waxaan usoo dhex jirnay risaaladii ama manduumadii loo yaqaanay almanduumat albayquniya shalay waxaan soo qaadanay laba beyt oo ka mid a abyaadeedii ay ahaayeen muqadimo meeshani wuxuu rabaa musanifku raxmat ullaahi caleyhi ama naadimka inuu ku gudugalo aqsaamtii isagu noo tilmaamay qaar ka mid a inuu sheegi doono waxaa noo soo ballan qaaday aqsaamu alxadiidi ama aqsaamu cilmi alxadiid qeyb ka mid a inuu sheegi doono magacyaasheedii iyo tacriifaadkeedii inuu sheegi doono ayaa noo soo sheegay wuu bilaabay marka wuxuu ku bilaabay asaxiix alxadiidu asaxiix buu ka bilaabay wuxuu leeyahay raxmat ullaahi calayhi awaluhaa awalu aqsaami culuumi alxadiidi asaxiixu waa saxiixigii waay wahuwa saxiixdana maa ay aladii kii waaye itasala isnaaduhu sanadkiisii xiriirsaday walam yashudda walhaal lam yashudda aan shaadoobin ow yucal aan la cilaynin sanadkiisii xiriirsaday waaye sanadkiisii xiriirsaday yarwiihi xaal werinaayo soo gurinaayo cadlun nin cadil ah cadligaasoo daabitun xaafid ah soo warinaayo waay can mithlihi asiga oo kale xaggiiska soo warinaayo muctamadun la uskinaayo fii dabdihi dabdigiisii dhexdiisii iyo wa naqlihi naqligiisii dhexdiisii la uskunaayo oo la isku hadlaynayo wuxuu ku bilaabay musanifku raxmatullaahi calayhi xadiidkii aqsaamu alxadiid culumu aqsaami alxadiidkii ugu horeeyey kan ugu horeeyey iyo kan ugu dambeeyo dhexdoodii ayuu rabaa inuu sheego insha allahu tacaala musanifka si yeeshee sidii ay iskugu xigeen oo isku raaraacayeen qaarkoodii iskuma raacinin waa isku dhex yaacsan yihiin sida culimmada kale fandhigaani waxa ka aliftay isku raaraaciyeen oo kale ma yeelin isaga kii koowada ka bilaabay waa isku tixay besta waa saasa ku dhammeeyeyba insha allah wixii oo isku xiran waa sheegi doonaa wuxuu ku bilaabay alxadiid asaxiix alxadiidu saxiix xadiid la yidhaahdo ama saxiix qeyb la yidhaahdo ayuu ka bilaabay waana kii koowaad waaye kii koowaad uga horeeyey waaye saxiix ayaa waxay u yaqaanaan culamada oo culamaau culuumi alxadiid iyo saxiixi waxa u yaqaanaan midkan soo socdo oo shuruud uu leeyahay shuruuddaasan soo socota laga helay bay ugu yaqaanaan marka saxiix ayay qeyb ka mid a waxay u yaqaanaan asaxiix ayay waxay u yaqaanaan qeyb ka mid a aqsaam alxadiid ama culum aqsaam alxadiida qeyb ka mid a waxay u yaqaanaan asaxiix u yaqaanaan culimadaas magacii u yaqaana markii sheegay kadib wuxuu sheegi doonaa taxriifkiisii intii musanifka loo soo noo soo ballan qaday intaasaa hedi soo ma qismiga u yaqaana markii sheego qismigaasina tacriifkiisuu sheegi doonaa tacriifkiina waa kana wahuwa maktasara isnaaduhu intii laga bilaabo ayib xadiidka saxiiga ah wuxuu leeyahay shuruud shuruudiisina waa shan kii shan shardi laga helay ayaa saxiix u yaqaanaan culamaau culum alhadiid shan sharto kii laga helay waxay u yaqaanaan saxiix shardiga koowaad waa tilmaamay asiga matasala isnaaduhu ayuu dhahay matasala isnaaduhu kan lamaadn kan labaadna wuxuu kaga cabiray walan yashudda kan saddexaadna yucal ayaa kaga cabiray kan afaraadna yarwihi cadluna kaga cabiray kan shanaadna daabitna kaga cabiray shantaasi sharte ama shardo waxay laga helay waxay u yaqaanaan hadiis saxiix ah si kale haddii loo sheego shantaasi kow waxaa waaye itisaalu sanadi waay si u sahlanaado qoraalka saas way kow itisaalu sanadi labo cadaalatu ruwaati cadaalatu alruwaati saddex addabtu attaamu addabtu attaamu afar cadamu ashuduudi cadamu ashuduudi shan cadamu alcilla cadamu alcillati shantaasi sharduu leeyahay kow waxaa waaya itisaalu sanadi sanadka inuu xiriirsado waa shardi itisaalu sanadi laga qaatay matasala isnaaduhu itisaalu sanadi waa shardi inuu xidhiirsado sanadka qof kasto raawiga xadiidka warinayo inuu kusoo maqlay sheekhiisii sheekhiisiina inuu kusoo maqlay sheekhiisii inuu sanadka saas u xidhiirsado sanadna waa naqaanaa waa rijaasha oo warinayso xadiidka waay inay rijaashaan mid kasto midka asiga sheekh u ah ka soo maqlay ayaa laga wadaa ibtisaalu sanadi labo cadam ruwaa cadaalatu ruwaadka shardiga labaad loo shardinayo xadiidka saxiixiga ah cadaalatu ruwaati ruwaadda xadiidka warinayso inay yihiin caadiliin dad caadiliin ah inay yihiin waayo mid kasta oo midka kale waxa ka soo warinayo inuu caadil yahay way caadil iyo cadaala waxaa la yidhahdaan waana imaan doontaa insha allah ruwaaddan waa la yaqaanaa dadka xadiidka warinayaana la wadaa rijaash iyo ruwaad iyo sanadku waa isku mid saddex addabtu attaamu xifdi iyo taama inay leeyihiin laga helo waay qofka awirinayo xadiidkaasi inuu leeyahay addabtu xifdi attaamu oo dhamaystiran addabtu attaamu inuu leeyahay mid kasto ayib afar cadamu shuduud shaadnimo in laga waayo shaadnimo in laga waayo waay inaysan shaad aan noqonin xadiidkaasi dadka warinayaan shaad inaysan noqonin oo qof fallaaga ah inuusan noqonin dadka warinayo xadiidkaasi oo dad keli qof keligiisii keli usocod ah in laga waayo shaad oo qof keligiisii gaar u soconayo dadka haddii meel isku raacaan ase keligiisii dadkaas khilaafayo meel kale aadaya la yidhaqaan meel kastoo la isugu yimaadoba dadka waa khilaaf aleyse dadka haddii dhinac isku maraan ase keligiisii gaar kale aadayaaba wixii dadkan isku raaceen waa khilaafsan yahay waa fallaaqo ama waa gaar isku taab waay cadamu shuduudi shaadnimo in laga waayo inuu ninkaasi shaad aan noqonin shardiga shanaad u dambeeya waa cadamu alcilla cilo in meesha laga waayo waayo cilla oo xanuun way marad way waa jiro jiro in meesha laga waayo cadamu alcilla cilo ama jiro in meesha laga waayo waxyaabahan dadkan warinayaan ee wax qarsoon oo meesha ku qarsoon marka hore aan la ogaanaynin laakiin gadaal laga ogaanayo in meesha laga waayo cillad meesha in laga waayo waayo afar shantaasi sharte xadiidkii laga helo waxaan leenahay xadiidun saxiixun ayaa u yaqaanaan culamaau cilmi alxadiid saasaa u yaqaanaan idan kaasaa loo yaqaanaa buu leeyahay kaasaa loo yaqaana u leeyahay ayib marka kaasaa ku bilaabay tacriifkiisii saasoo u sheegay wuxuu leeyahay matasala isnaaduhu ee la rabaa matasala isnaaduhu markii leeyahayna waxaa meesha ka saarayaa manqadaca isnaaduhu matasala isnaaduhu markii leeyahay naadimku wuxuu rabaa in meesha iska saaro manqadaca isnaaduhu maa inqadaca isnaaduhu rabaa inuu meesha ka saaro oo macnihiisu yahay maakii inqadaca go-ay isnaaduhu sanadkiisii go-ay ayaa rabaa meesha inuu ka saaro haddii yadiidka noqdo min mid sanadkiisii go-ay saxiix ma noqonayo maxaa laga waaye ibtisaalu sanad laga waaye man maktasala isnaaduhu waa la rabay haddii maktasala isnaaduhu la rabay oo noqdo man qadaca isnaaduhu saxiix ma aha man qataca isnaaduhuna afar ayaa soo galayaan man qataca isnaaduhuna waxaa soo galaya afar qeybood oo aqsaam culum alxadiisi ka mid a ayaa soo galaysa kow almursal labo almunqatic saddex almucdal afar almucallaqa intaasaa soo galayaan manqataca isnaadihu markii leeyahay waxaa iska saaraya waxaa soo galaya afar qeybood oo ka mid a aqsaam alxadiis cilm culumtiisa cilmi aqsaam alxadiis ka mid a kow mursal waay labo منقطع سدح المعضل أفر المعلق أفر تاسوس كساريا كو المرسل لو المنقطع سدح المعضل أفر المعلق انت لما توري صحيح معها واسكساريا sanadka haddii oo ka go-an yahay aakharka waxaa loo yaqaanaa mursal sanadkii ma xidhiiro waa kala go-an yahay antee ka go-an yahay aakharka ka go-an yahay aakharka waa agee meesha ugu dambaysa oo nebiga xaggiisa ka go-an yahay nebiga lama gaaraayo dhexdan oo qofkii nebiga ka soo maqli lahaa ayaa go-an maxaa loo yaqaanaa mursal waana waa noo imaan doonaa wamursal minhu saxaabiyun saqad waqul gariibu maa rawaa raawin faqad beedkaasoo nooga imaan doona insha allah meeshaas ayaan digdhigaynaa ogow laakiin in loo yaqaano sanadkii aakhirkiisii go-an yahay in loo yaqaano mursal mursalna ma aha saxiix maxaa yeelay maxaa laga waayay matasala isnaaduhu waa laga waayo waxaa ku xigo aan sheegnay midka labaad ahaa munqadic munqadic ayaa baxay asagana munqaطicin waxaa la yidhaahdaa xadiis sanadkee ka go-ay dhexdiisii sanadka dhexdiisii ka go-an yahay hal qof ama laba qof laakiin aan xiriirin un halaa ka go-an hal kale la sheegay haddana hal kale kasii go-an hal kale lasii sheegay sanadka dhexdiisii haddii hal qof ka go-an yahay oo ka maqan yahay ama hal qof ka badan laakiin aan xiriirin labadaasi qof waxaa loo yaqaanaa munqatic la yidhahdaa wa kullu man lam yatasil bixaalin isnaaduhu munqadicu lawsaali beedkaasoo nooga imaan doonaa sida sanadka haddii dhexda ka go-an yahay laakiin hal qof ka go-an yahay ama laba qof aysan xiriirin isku xigto aan ahayn waxaa loo yaqaanaa munqadic kaas haddii u noqdo xadiidkii wuxuu noqonayaa daciif ma noqonayo saxiix maxaa dhacay waxaa ku jiro go waa go-an yahay go-itaanaa ku jiro kaas waay munqaic kaasaa baxay saddex waxaan sheegnay mucdal mucdal haddii sanadka ka go-an yahay laba qof ama wax ka badan laakiin xiriiraan waxaa loo yaqaana mucdal isagna beedkii waa nooga imaan doona dhahaayo walmucdal saaqitu min itnaani wamaa ataa mudallasa noocaan waa noo imaan doonaa isagana meeshiisa nooga imaan doonaa mucdal baa la yidhaahdaa laba qof haddii sanadka dhexdiisii ka maqan yihiin labadaas ay xiriiraan waxaa loo yaqaanaa mucdal ayaa u yaqaanaan culamada culamaau cilm alxadiid tan ugu dambe aan sheegnay muxuu ahaa mucallaq sooma mucallaq musanifku maba sheegin asiga kitaabkiisiiba kuma qoran laakiin kutubada kale ayaa lagu gaari doonaa insha allah asigan waxaa la yidhaahdaa mucallaq wixii sanadka awelkiis ka go-an yahay sanadka awelkees wixii ka go-an hal qof ha ahaado mas laba ha ahaado mas saddex ha ahaado ama sanadka dhan ha go-naadee wixii awelka ka go-an dhan waxaa loo yaqaanaa mucallaqa idan markii leeyahay musanifka matasala isnaaduhu afartaas oo haddii laisku darana manqataca isnaaduhu an noqonayaan ayaa meesha ka bixinaya marba haddii xiriir laga waayo xadiidkii ma noqonayo saxiix ma noqonayo waa la fahmintaa sooma walam yashudda ayuu dhahay walam yashudda ha ku banaan xaraka ahaan ya-da in la fatixiyo shiinkana la damiyo daalkana la shido walam yashudda in la yidhaahdo waa banaan tahay waxaa kaloo banaan ya-da in la fatixiyo shiinka la kasriyo daalka la tashdiidiyo walam yashidda waa banaan tahay waxaa kaloo banaan ya-da in la damiyo shiinka la fatixiyo daalkana la shido walam yushadda waa banaan tahay saddex banaan soo maa inta kale waa isku macne laakin haddii walam yushadda la yidhaahdo waa mabniyun lilmafcuuli waay mabniyun lilmafcuuli kala saaraysaa marka mabniyun lilmafcuuli waay haddii yushadda la yidhaahdo macnihii sidii hore waa ka duwan yahay labada kale macnahood waa isku mid mabniyun lilfaacili markaas mabniyun lilfaacili noqona ayib walan yushadda haddii la yidhaahdo mabniyun lilmafcuul macna wuxuu noqonayaa walhaa lam yushadda aan la shaadaynin waay waa majhuul haddii walam yashidda ama walam yashad yashudda layidhahdana aan shaadoobin waa isaga marka waxaa shardi ah inaan shaadoobin sanadkaasi rijaashiisii in laga waayo shaadnimo haddii shaad noqdo ma noqonayo صaxiix shaadnimo haddii laga helo xadiidkii saxiix ma noqonayo wuxuu noqonayaa daciifuu noqonayaa shaadnimo wixii shaadoobaana maxaa la yidhahdaa waa noo imaan doonaan insha allah isagana waa noo imaan doonaa waa noo imaan doonaa وma yukhaaliف iqaة fiihi اlmala fashaad wاlmaqlumu qismaani intala waa noo imaan doonaa beedkaasa dhahayo isaga meeshaasa u digdhigayna insha allah aw yucal yucal laamku waa la taskiininaya sukuuna la saaraya lidaruurati shicri haddii kale wuxuu ahaan lahaa aw yucalla aan la cilaynin waay cilib aysan gelin oo wax dhaawacayso cilad jiro oo dhib u geysanayso xadiidkii in laga waayo waa shardi haddii cilad gasho waxaa noqonaa xadiidkii daciifa noqonaya waxaa la rabaa marka cilad inaysan gelin aan la cilaynin cilo inuu ka badbaado waa shardi haddii cilo gashin waa noo imaan doonaa isagana wamaa bicilatin gumuudin aw khafa mucallalun cindahum qad curifa noo imaan doonaa isagana bedka dhahaya mid kasta meeshiisa ugu tagi doona insha allahu tacaala yarwiihi cadlun yarwiihi waa la xaalaynayaa hi-dan waxaa loo celinayaa maada ama xadiidka saxiiga ah cadlon werinaayo qof caadil ah werinaayo waay ninkii werinaayo inuu ahaado nin caadil ah caadilkaasina waxaa waaye wuxuu leeyahay afar shardi caadil waxay la dhihi karaa qofkii afar shardi laga helay cadl waxaa noqon karaa qofkii laga helay afar shardi kow inuu yahay muslim labo inuu yahay baaliq afar inuu yahay saddex inuu yahay hayru fasiq hayru faasiqin ama hayra faasiq faasiq aan aan ahayn afar inuu yahay hayra makruumi almarua hayra makruumi almaru'ati mid dhaqan wanaagiisii dhaawacay inuusan ahayn afartaasi shardadoo shardinaya afartaas kii laga helay waxaan leenahay waa caadil cadilna wuxuu leeyahay afar shardaan dhahnay kow an yakuuna musliman waa shardi horta ninkan werinayo xadiidkan inuu yahay nin muslim ah goormaa fii xaalati aladaa'i ayaa lagu qayda leedan markay gudbinaya sida xadiidkan dadkii kale usii sheegayo inuu yahay muslim ama fii xaalati taxamuli looma shardiyo islaamnimo markii soo maqlayo soo qaadayo inuu muslim ahaado shardi ma ahan laakiin markii gudbinayo xadiidkan dadka kale usii gudbinayo waxaa shardi ah inuu yahay muslim an yakuuna muslima goorma laakiin fii xaalati aladaa'i markaasuu gudbinayo xadiidkan inuu ahaado muslima la rabo laakiin looma shardinayo markaasuu soo maqlaayo inuu ahaado muslim sidii jubayr ibni mucim oo kale saxaabigii loo yaqaanay wuxuu tilmaamay in asigoo gaal ah nebiga calayhi salaatu wasalaam salaatu lmaqrib waduur dadku ku tukiisinayo maqlay markii dambe waa soo islaamay xadiidkiina wixii wuxuu sheegay markii isagoo soo islaamay asigoo gaalnima waa soo maqlay wuxuu sheegay asigoo muslin ah idan markii ma gudanayo oo gudbinayo ayaa loo shardina inuu muslim yahay laakiin markii soo maqlayo shardi ma inuu ahaado muslim an yakuuna muslima labo an yakuuna baaliqan inuu ahaado nin qaangaare ah nin qangaray inuu ahaado waa shardi kahorma laakiin gaangaarka naftigiisana isagana fi xaalati ladaa isagana qaangaara inuu markii rabo la sheegayo fi xaalati aladaa ma fi xaalati taxamuli lama shardiyo inuu qaangaar ahaado sida qisadii maxamuud ibn maxamuud ibn rabiic saxaabigii loo yaqaanay isagoo yar ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay inuu waa ka soo maqlay laakiin markii isaga baaliga kusii gudbiyey laga qaatay bay dhahaan culimadu muxadisiinta maxamuud ibn rabiic waxaa la shardinaa marki inuu yahay markii xadiidkan gudbinayo ha baaliqan inuu yahay an yakuna baaliqan fi xaalati aladaa inuu guto sida rajaxsan waa sidaas waayo cunuga sabiga ah cadaalad laguma sifayn karo sooma laguma sifaynayo cunugan waa caadil lama dhahaayo waa sabi waa yar yahay cadaalad laguma sifeeyo idan markii cadaalad qofka lagu sifaynayo waa bacda albuluuq waxaa shardi ah inuu yahay marka baaliqan sida an yakuna kayra faasiqin faasiq qeyrkiisii inuu yahay hadduu faasiq yahay lama aqbalayo warkiisii waa la hoobsanayaa inuu faasiq yahay warkiisii lama aqbalayo waxaa la rabaa inuu caadil yahay ayra faasiq inuu yahay ayra faasiqin ayra an yakuna kayra faasiq inuu yahay ayr mid faasiq aan ahayn mid faasiq aan ahayn fisqiga la sheegayana fi lcamali laa fi lictiqaad wa meeshani kilis joogo cinda culamaai culum alxadiid fisqiga waxaa waaye fiski camali ah waaye kan la diidaayo ama fisqi ictiqaad hadduu yahay ahlu bidac oo kale hadduu yihiin karqaada tafsiila ku sugan waana imaan doontaa meel kale insha allah haddii ninkan samaynayo fiski camali ah shaaribu lkhamri waay zani waay waaba dadku xamanaya waxaas buu ku sifaysan yahay waa camali sooma kaas waa camali ictiqaadi ma aha inuu kaas ka badbaado fiski camali ah inuu ka badbaado waa shardi waxaana daliila qawluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu afara an yakuna gayra makhruumi lmaru'ati an yakuna gayra makhruumi almaru'ah an yakuna inuu ahaado waa shardi غayra makhruumi اlmaru'ati mid sharaftiisii dhaawacay keyrkiisi inuu ahaado mid dhaqan wanaagiisii dhaawacay keyrkiisi inuu yahay maru'a waxaa loo yidhaahdaa waa dhaqan wanaag waay asalkeeda maru'ah makhruum maru'ada maru' la-aanta xaaran ma aha asalkeeda wuxuu samaynaya ninkan wax asalkoodii xaaran aan ahayn oo iska halal ah laakiin asiga oo kale haddii sameeyo hee lala yaabaayo oo asigoo qalab ku dhacay oo kale laga soo qaadayo asigoo qalab sameeyey laga soo qaadayo ninka waa iska culmi culamo waay tusaale ahaan waa nin caalima waxaa lagu arkay ninkii caalimkaha maanta ceelisha dhexdeeda laamiga dhexdiisa isagoo jallaabso ku dhuuqaya la arkay waa sheekii ama saankiisii beriis ku jiro laamiga dhexdiisa kuinaba waa iska sii socdaa maxaa la dhaha ninkaasi waa sheekii maanta maxaa ku dhacay laa sooma asalkeedana in raashinka meelaheeda inu rabo lagu cuno xalaal sooma haddii xalaal yahay waa iska xalaal laakiin haddii asaga saa samay la arko waa lalyaababa soomaa saas oo kale waa kan soo qaad waay tusaala min baabi tamsiil waay inuu yahay ninkaan marka an yakuna kayra makruumil maru'ah mid sarafkiisii dhaawacayo keyrkiisii inuu ahaado afartaasi kal kii laga helaya waxaa loo yaqaanaa caadil cadlun daabitun ah dabdigna waa laba loo kala qaadaya dabdigana waxaa loo kala qaadaya labo dabda sadrin wa dabda kitaabin labadaasi waa la aqbalayaa dabdigiisii waa xaafid labdag waxaa laga wadaa xaafid waay dabdigiisii waa dabdu sadrin ama dabdigiisii waa dabdu kitaabin dabda sadrin waxaa laga wadaa ninka markii xadiidka soo maqlaayo soo sheekhiisi ka soo qaatay si fiican isagoo u ilaalinaya alfaadiisii ayaa soo qaatay markii sii gudbinayana isagoo sidii sheekha ka soo qaatay u yaqaano ayaa gudbinaya waxna kuma darayo waxna kumana qasaaminayo waa xaaf waa xifdiisan yahay xaggee ku xifdiisan yahay bisadri laabta ku xifdiisan yahay dabdu sadrin baa la yihahdaa markii midka kale waa dabdu kitaabin waay markii sheekha kasoo maqlaya kitaabkiisa kusoo qoray alfaadiisii waa si fiicana usoo qoray markii kasoo qorayna waa ilaaliyey qof kale in wax ku daro waa ka ilaaliyey carruurta in wax ku darana oo ka tirtirana waa ka ilaaliyey roob iyo bus iyo biyo in wax gaarana waa ka ilaaliyey markii u baahdana waa soo baxsanaya dadka saas ugu gudbinaya dad ugu sheegaya dabdu kitaabina la yihahda labada waa la aqbalaya inuu yahay daabit can milihi matamadun fii dabdihi sidaas waan قال الناظم رحمه الله تعالى أولها أول أقسام علوم الحديث حديث علوم تسع أقسام أقسام تسكن غوريو الصحيح وكي صحيح غاها وهو صحيح غا ما أي الذي كواي وهو هذا هو الغيبيات ولا سكوننا وه وهو وهو هذه wah waa waay bidaruurati shicra loo yeelay markii lagu shicirana saasa la dhahdaa awaluha saxiixun wahwa matasal wahwa matasal wahuwa matasal hadhihin wahwa matasal wah iska ilaali awaluhaa kan ugu horeeya asaxiixu waa saxiix wahuwa saxiixna maki wa itasala isnaaduhu sanadkiisa xidhiirsaday walam yashudda walhaal xidhiirsaday waasuwa walhaal waa walam yashudda walhaal xidhiidhsaday lam yashudda aan shaadoobin aw yucal ama aan la cilaynin waay aan la cilaynin yarwihi hal warinaayo yarwihi bimacnaa yanquluhu waay soo guurinaya la wada yarwihi haal warinaayo hi xadiidkaasi cadalon nin caadil ah soo warinaayo soo guurinaayo cadaligaasoo daabiton xaafid ah dabda sadrin ama dabda kitaabin wuxuu ahaada aada can milihi asiga oo kale kasoo warinayo can milihi waa side can milihi fi lcadarati wadab yaa laga wadaa cadarada asiga oo kale ah xifdigna asiga oo kale ah waa laga wadaa can milihi fi lcadarati wadabdi waay nin asiga oo kale ah xagga ka la mid ah cadaaladda iyo dabdiga labadaba way asiga waa cabdil way daabid way ninka si kasoo warinayan waxaa waay cabdil way daabid way kan kalena waa cabdil cabdil cabdil way daabid way ilaa laga gaarayo muntahaa nebiga laga gaaro way muctamadun la uskanayo haddana laisku halaynayo fii dabdihi soo dabdintiisii limaa yumliihi way wax isaga yeelinaayo dabdiisan yahay wa naqlihi limaa yarwiihi way wax isaga warinaayona soo guurintiis laisku halaynayo waxyaabaha lasoo dhadara iska dhaaf oo muctamadan laisku halaynayo la uskanaayo kalsoon loo qabo fii dabdihi soo soo xifdintiisii wa iyo wa naqlihi soo guurintiisiiba lagu lagu isku halaynayo la uskanaayo ah nin laku lagu kalsoon yahay xifdigiisa wuu yahay nin lagu kalsoon yahay naqligiisi wuu yahay wixii asiga dadku u sheegayo oo dadka u meerinayo lima yumliihi oo dadka asiga u ishtii gudbinayo u yeerinayo dabdigiisii waa laisku halaynaa wa naqlihiina wixii asiga limaa yarwihi wixii isaga soo warinayana markii soo warinaya hifdigiisii ama dabdigiisii waa waa lagu kalsoon yahay nin saas ah waayo haddii ninku yahay nin sanadkii waa xiriirsaday laakiin nin caadil addaabida waxaa ka soo wariyey nin hee faasiq ah sanadkiisa noqonaa xadiidkii daciif ma noqonayo maxaa la waayey faasiqa laga wariyey caadil daabit inay laga wariyo ayaa la rabay caadil waa yahay ninkaani daabitna waa yahay laakiin wuxuu waxaa ka warinayaa nin oo kasiiru lkhaطay ah gabkiisii aad u badan yahay daabit maakaa soo ma saxiix ma noqonayo dhammaan faahfaahintiisii intaas kadib noogu imaan doontaa insha allahu tacaala allah subxaana wa tacala aclam idinku wiilish